Iyadoo lagu jiro xilli kulul oo jiilaal ah ayaa waxaa biyo-la'aan ka jirta qaybo ka mid ah deegaanada dowlad-goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, deegaanada dhaca galbeedka Kismaayo, iyo sidoo kale kuwa dhanka waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah meelaha maalmihii ugu dambeeyay ay kasoo yaraysay kheyladaan ku aadan biyo-la'aan ka jirta. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland, Axmed Xuseen Baraki, oo hadal ka jeediyay munaasabadda lagu xusayay Maalinta Biyaha Adduunka, ayaa ka hadlay xaaladda biyo-la'aaneed ee ka jirta qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose.
Sidaan wada ognahay horta biyuhu waa qayb ka mid ah nolosha weyn. Ruuxa bini'aadanka ah two-third saddex meelood laba meel oo ka mid ah jirkanaga waa biyo weyn. Koobkan aan ku nool nahayna waxaan u malaynayaa waagii inaan iskuulka dhiganaynay boqolkiiba toddobaatan iyo xoogaa waa biyo. Waxaa marka nasiib darro ah biyaha intaa la eg ee boqolkiiba toddobaatan ah dhulka ilaahay uu ku kulmay magaalada Kismaayo iyo dhul badan oo ku hareeraysan waxaa laga laayahay biyo la'aan oo ay dadku cabaan marka haddana dowlad la'aantii iyo muddadii burburka iyo soddonkii sano ee aan soo marnay wax badan oo waagii hore hirgalay ayaa dib u burburay marka dadkanaga soomaalida gaar ahaan reer jubbaland annaga oo la wadaagno problemkaasi soomaaliya inteeda kale weli maysan hirgelin kaabayaashii bulshada gaar ahaan biyaha waxaad arkaysaa magaalooyin dhan oo degan oo dhisan oo aanan biyo lahayn mararka qaarkood su-aal baad isweydiinaysaa waxaad leedahay war magaalada dadku say u degan magaalo dhan oo waxaad arkaysaa degan oo dadku guryo dhagaxa ay ku nool leeyihiin noloshoodu ay dhisan tahay laakiinse meel ay biyo ka helaan aysan u dhoweyn wayna adag tahay dadku in biyo loogu keeno gawaari marka horta problemka waa problem jira dowladda jubbaland in badan bay la xarbisaa wixii karaankeeda ahna wax bay ka qabataa waxaan u gudbaayaa marka biyo la-aan baa jirta maanta hadda aan la hadlayo biyo la-aan baahsan baa jirta xoogaa beertii way yara yareyd gaar ahaan maadaama aysan noo fadhinin kaabayaashii biyaha ama sistemyadii biyaha dhulkan hadda xeebta ah iyo dhulkan galbeedka ah iyo dhulkan koonfurta ah ilaa iyo inta aad kenya ka gaarayso waxay la daalaadhacayaan biyo-la-aan wayna adag tahay hataa in ceeb loo qabo because sarfeyadii aan sameynay iyo cilmi baaristii dhulka hoostiisa intooda badan waxay soo noqdeen inaanan biyo macaan dhulka uusa ku jirin